أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum wraxmatullaahi wabarakaatu dagaalo culus oo u dhexeeya qowmiyadaha oromada iyo soomaalida ayaa ka socda deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in maleeshiyaadkooda ay ku dhammaadeen anfurimaha dagaalka xilli xasuuq baan uu ku socdo murtadiinta kataabel khabaari ayaa baahisay filimka weerarkii cagta lagu mariyey murtadiinta ee ka dhacay degmada xeldheer ee wilaayada galgaduud wilaayadii islaamiga bokool ayaa soo bandhigtay askari taayibaha oo ka soo baxay safka murtadiinta maleeshiyaadka riddada puntland ayaa si bareera qof shacab ah ugu dilay magaalada garoowe ee caasimadda xarunta maamulka ashaari dareerka puntland iyadoona falkaasi ay si adag uga hadleen ehelka qofka la dilay hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada islaamiga hiiraan ayaa bogaadiyey weerarkii lagu xasuuqay cadowga allaha ee ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbacaha taariikhdii hijiriguna ay tahay lixda bisha dulxija kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka dowrnimo ugu doorkaroona ayay intaasi ahaayeen haatana isagii oo dhan dagaallo culus oo u dhexeeya qowmiyadaha oromada iyo soomaalida ayaa ka socda deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya xarit abduqaadir ayaa warbixinta warkan inoo haya wararka ka imaanaya gobolka siti ee sheegaya in dagaallo aan kala joogsi lahayn ee afar labaatankii saaca lasoo dhaafay halkaasi ku dhex marayeen maliishaad kasoo kala jeeda cafarta iyo soomaalida ilwaaraado ee sheegaya in dagaalada ay ku dhinteen tobanaan ruux oo u badan dhinacyada dagaalamay ay sababeen in maliishaadka cafarta laga saaro dhowr deegaan oo ay hore u qabsadeen waxaana ka mid a tuulooyinka xoori iyo dhuunyar oo dhammaantood dhaca galbeedka gobolka siti wararka ayaa intaas ku daraya in dagaallo lagu hobtay ay weli ka socdaan buraleyda madane muuqaalo laga soo duubay goobaha dagaalka ayaana muujinaya maxaabiis iyo hub laga qabtay maliishaadka cafarta bare daahir suga oo ka mid a dadka ku dhaqan galbeedka gobolka city ee sida aadka loogu loolamayo ayaa sheegay in dagaaladu aan kala joogsi lahayn ay dhinacyadu kolba dhinac isku rixriixayaan balse dagaaladii ugu dambeeyay ay ku gacan sareeyeen maliishaadka liyuboodiska iyo dadka deegaanka oo wada socda Ee, dagaalku halkiisii unbuu ka socdaa waa isla degmadii ee, dhuunyar ee maalmihii dhaweyd dagaalada ugu qadhaadh ay ka socdeen ee, san horeba marar badan u sheegnayn maalinna isma taago ee, shalay wuxuu ka socday meelo kamid a duleedka magaalada madane ee, ilaa saddex aag bay kasoo weerareen aagi buurti jamareyle iyo meel kale oo la idhaahdo laagta madherga iyo meel kale saddexdaa aag bay kasoo weerareen shalay buu kaasi ahaa ee, saakaana lagu dheelmaday oo laga saaray xoori ee wararka ugu dambeeyay hadda imika xaqada aan sheegayno maxaabiis badan waa laga hayaa hub fara badan waa laga hayaa magaaladii xoori ee baraha bulshada ku jirtana maanta gacanta soomaalida ay ku jirtaa wararka saasaa loo sheegayaa inkastoo goobta goob dagaal ay tahay warisgaadhsiintuna ay liidato ay iyagu gacan sareen dhulkiina gacanta ku hayaan maxaabiisna ay gacanta ku hayaan hub bara- fara badan oo meesha ay ay soo dhigteenna ay ka yaaceen intaas bay noo sheegayaan saraakiil u hadashay ismaamulka cafarta ayaa warbaahinta u sheegay inay si adag u difaacanayaan degmada cadhuufo iyo garbaciise hadalkaas oo loo fasirtay inay marmarsiimo u sameynayaan deegaanada baaxadda leh ee laga qabsaday colaadda ka taagan gobolka city ee la rumaysan yahay inay gadaal ka riixayso dowladda xabashada etoobiya waxaana soo kala hubeynayaan maliishaadka labada dhinac ee loo yaqaan liobolis si loosii qabsado dhulka soomaali galbeed ee muddada ku dhow boqolka sano ku jira gumaysiga odayaasha deegaanka ayaa ku ciideynaya dowladda xabashada etoobiya oo adeegsanaysa gacmaheeda maamulada jigjiga iyo samaara inay doonayso in la tirtiro soomaalida gobolka city si dhulkaas loo siiyo qowmiyadaha kale ee xabashada ka tirsan ama ku daaban dadka soomaalidu ee waxani waa dagaal socdo dagaal dad dad dad soomaaliyeed ee dhul soomaaliyeed lagu qaadanaya weeyaan dagaal dowladda federaalka lug ku leedahay weeyaan dagaal dadkeena lagu barakicinaya weeyaan ee dagaal haddii halka aanan ku joogsanaynin oo meel kasta oo soomaalileeda imanaya weeyaan fiiro gaar ah samaara waa caasimadda ismaamulka cafarta halka jigjigna ay tahay caasimadda ismaamulka loo bixiyey d d s i ee uu madaxa ka yahay murtadka lagu magacaabo mustafa cagjar iyadoona labada maamulba ay hoos yimaadaan nidaamka xabashida ee la rumaysan yahay in uu yahay khalfiyadda dagaalka iyo halka laga soo horinayo lagana soo qalabeynayo ciidamada uu dagaalka ku dhex marayo galbeedka gobolka city oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga etoobiya mahadsanida xaarith ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in maleeshaadkooda ay ku dhammaadeen furimaha dagaalka xilli xasuuq ba-an oo ku socdo murtadiinta siduu warbixintan ku eegayo cali aadan cabdulaahi cali yare murtad xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa madal uu kula hadlayay maleeshiyaad ka tirsan kuwa loogu yeero gorgor ee ay tababartay dowladda cadowga ah ee turkiga kaga hadlay xaaladaha adag ee haysata maleeshiyaadkooda murtadkan ayaa intii hadaljeedintiisa uu ku guda jiray tilmaamay in murtasaqida turkigu carbiyey ay ku dhammaadeen furimaha dagaalka wuxuuna si gaara u xusay in maleeshiyadan oo keliya laga dilay boqolaal askari kuwaasoo ku baxay gacanta mujaahidiinta
waxaad ogtihiin waxaa idin sugayaa intii idinka shahiiday oo tiradoodu ay badan tahay oo ay boqolaal dhan tahay idinkuna sidaasaad u dhaarateen dariiqaas ayaad maraysaan kataabela khabaari ayaa baahisay filimka weerarkii cagta lagu mariyey murtadiinta ee ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud haddaba warbixinta warkan waxaa haya ismaaciil salaad guleed
kataaib al akhbaariya ayaa xalay baahisay filim xiise badan oo laga soo saaray macrakadii ceeldheer ee dhacday labadii bishan dilxij ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo shan hijiri taasoo mujaahidiintu ay cagta ku mariyeen ilaa afar xero oo maleeshiyaadka riddada ay ku lahaayeen degmadaasi filimka oo la daawan karo muddo ku siman lix iyo toban daqiiqo ayaa gogolxaar looga dhigay ka sheekaynta degmada ceeldheer iyo midhihii ay ka dhaxashay muddo shan iyo toban sano ah oo ay hoos harsanaysay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo sida murtadiintu ay ugu soo duuleen degmadaasi iyagoo magaaladaasi u horseeday fasaad iyo burbur intaasi kadib filimka ayaa guda gelaya soo gudbinta dagaalkii ceeldheer camaliyad lagu daahfuray weerarka kadib waxay mujaahidiintu jihooyin kala duwan uga soo daateen maleeshiyaadkii riddada ee colka ku yimid degmadaasi waxaana filimka lagu daawanayaa mujaahidiinta oo xerajiir ku samaynaya saldhigyadii murtadiinta iyagoo dhegta dhiigga u daraya maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaasi ku sugnaa
nin hadduu dadkiisiiyo dalka uu ka dhagar galo inkastuu daruuraha ama uu dayaxa karo nabsaan dayna ma og tahay
allah fadligiis mujaahidiinta waxaa u suuro gashay dagaallo kooban kadib in dhammaanba xeryihii murtadiinta iyo degmada ceeldheerba ay gacanta ku dhigaan iyadoona muuqaalka kataayib al akhbaariya lagu arkayo maleeshiyaadka oo sida caadadaba u ah ka firxanaya fagaaraha dagaalka balse mujaahidiintu ay ku eryanayaan deexda degmada ceeldheer
حكموا شرع السماء حكموا شرع السماء
weerarkii ceeldheer oo lagu dilay ugu yaraan sagaal iyo konton murtad ayaa kaamirada kataayib al akhbaariya ay soo gudbinaysaa qaar ka mida meydadka murtadiinta hub iyo gaadiid laga furtay cadowga iyo tiro maxaabiis ah oo gacanta looga dhigay إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعدى وعيد ولنا فيه انشراح لاح من دم الشهيد markaa dadka mujaahidiinta waxaan u dardaarmaynaa ilaaha inay isu dhul dhigaan ma hadda isaga u celiyaan fadliga iyo deeqda iyo guushana ay xaggiisa u celiyaan manhajka toosan iyo xaqa iyo xaqiiqadana ay laasimaan khiyaanada iyo makriga cadowgana ay ka digtoonaadaan الله سبحانه وتعالى يحلي واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى وحينا فرعي إن حسوسنا أم هذا علنا aynu dacfigii iyo hasiimadii iyo dulliga aan ku jirnay dib u milicsano marka aynu guul iyo nasri inoo soo muuqdo والوقيع فيه تنتصر الشريع فيه يحكم بالصلاة
الله أكبر إلهكم حد سكله عدو الله وهو جبي وكاس هلكاس سي عرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر هل كان waxaan fariin ugu darayaa guurguurtow guurguurtow ciidankaana soo qaldiisa diskida maalin kastay bartan ku baaba'aan waa soo dirtaa waa baabina waa soo dirtaa waa baabina ayagana ka badaalaan doqonnimada barta haddan ku dagaalamaynana waa saaxada ceeldheer waana deexda mar badan waa dhahdeen geedeen ugu soo gabadeen balse halkan geedku ma yaalo waa ujeednaa caalamkana ogya ilaah ka baqay ilaah u tooba keena ilaah u tooba keena ilaah u tooba keena wax kaloo idin leeya ma lahan
لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح لا dhammaan mujaahidiinta ee fuquurta kala duwan ku sugan waxaan leeyahay allah idinka abaalmariyo jihaadkiinna iyo ribaadkiinna waxaa muslimiinta meel kastoo ay joogaan farax gelinaya laabtoodana qaboojinaya waa sugnaanshihiinna iyo midnimadiinna allah uga cabsada awoodda uu idin siiyey hubka iyo agabka ad sidataan ha ku hodmina ee allah talo saarta had iyo goor heegan ahaada xaraasada iska adkeeya oo habacsanaan iyo kala daadsanaan yaanu cadowgiinnu idinka dareemin hamiyiinnuna ha ahaado ixdal xusnayayn nasri iyo guul aan shareecada allah ku hirgelinno ama shahaado khaalis ah oo aan allah kula kulanno mujaahid kasta waxaa laga doonayaa inuu u diyaargaroobo marxaladda soo socota heeganna u ahaado una sahay qaato sahayda ugu muhiimsan waa taqwada allaah iyo tala saarashadiisa qaala allahu tacaala watasawaduu fa ina khayra azaadi ataqwa wattaquun yaa ulil'albaab أقصانا يعود فيه تلتئم الجراح xubnihii murtadiinta ee lagu dilay dagaalkii celleer waxaa ka mid ahaa laba sargaal oo ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay guluf dagaaleedkii murtadiintu ay ku soo qaadeen degmada celleer kuwaasoo kale ahaa murtad korneel cabdulle maxamuud cabdi iyo korneel yoonis xasan sabriye waxaa filimka lagu soo bandhigayaa hanjabaadihii uu murtad korneel cabdulle uu jeedin jiray xilligii uu ku soo duulayay degmada celleer iyo geesiyada towxiidka uu ku tooganaya murtadkaasi fagaaraha dagaalka ee magaalada celleer waxaan isku dayahay galabta berri galab haddaa oo kale inaan madaxa shabaab keeno meesha ninka horta shabaabo waxaan kuu sheegaa madaxaagu waa lacag galabta ka madaxaaga madaxaada meela horta shabaabo waxaan kuu sheegaa madaxaagu waa lacag galabta ka madaxaaga madaxaada meela
qaybaha dambe ee filimka kataiba al akhbaariya ayaa lagu soo sardiyey fariimo kookooban oo ay jeedinayaan maxaabiistii murtadiinta ee lagu soo qabtay dagaalkii ka dhacay degmada celleer ee wilaayada galgaduuda
unidaan ahay oo eeldheer masar kusoo dababaratay eeldheeraan joogaa hadda ciidankayga waayay kala hordeen saaka alasiinimaa keliga ee mujaahidiinta ay soo qabatay hadda mujaahidiinta ada gacanteeda ku jira taliyaha iyaga waa dhammaana waa iga hordeen aday saaka alasiinima iga hordeen magacayga waa maxamed aadan isaan waxaan ka tirsanaa ciidanka gorka towni toddobaad gunaanadka filimka ayaa soo bandhigaya mujaahidiinta oo ku dhex soconaya magaalada celleer gudaheeda iyagoo zuulinaya boorarkii daaquudka ee murtadiintu uga tageen magaaladaasi
كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح لاح من
wilaayadii islaamiga boqol ayaa soo bandhigtay askari taayibah oo ka soo baxay safka murtadiinta cabdiqani maxamed ayaa si amaqaadaya marbixintan abshir oongooy maxamed waa askari ka tirsanaa safka cadowga allaah kaas oo saacadihii lasoo dhaafay wilaayada bakool ay soo bandhigtay isagoo taa'ib ah askarigan oo lagu soo bandhigay xarunta maamulka islaamiga ah ee degmada tiyeglow ayaa waxa uu muddo dhowr sano ah ka tirsanaa safka gaalada wuxuuna ugu dambeyn allah waafajiyey inuu isku soo dhiibo wilaayada bakool isagoo garwaacsan hubkii loo siiyey inuu kula dagaalamo islaamka iyo muslimiinta markii towbada loo qabtay ayuu waraysi gaar ah siiyey idaacadda islaamiga ah ee andalus isagoona ka warbixiyey qaabka uu ku raacay cadowga allah iyo halkii uu kaga biiray abshir ungoy maxamed aleere magaagay tiqiilo macnaha kukubiri koogta waan tiqiilo ka tirsanay koowad hurunla eraga militari ka tirsanay tababar macnaha afar bilooda ka jari bilishanaadna alshooykan tababarka may ka aadayihin ee iskawalka eraga aada niman oo macnaha umarkaas koonee ruhdur i saaxibyaalka iyo wala iska saaniya markii dambe geli saasaka gali walaan maxaa laidin sheegay walaahi bilina macnaha afar bool doorar qaadaasan ogaada layn eren saasa ka galni walaa qornaaysiya macnaha ka galni laba sani lishegaay inta ku guurni markii dambe uduran guuren saddex bilooda uduraa kala jari haddana hasuuku tabay askarigan towbadkeenka ayaa ugu dambeyn ka warramay nolosha mugdiga ah ee gaalnimada iyo waxyaabaha uu kala soo kulmay murtadiinta isagoona baaq towbadkeen ah u diray maleeshiyaadka caratuurka u ah xabashada walaahi new intii hadii macnaha tiilu roogni lama biyaaji sid biyaaji dagaalgal en kolkii kuwa macnaha warluwile iyo mid kale usuun dhanaawe ya inka inka dornay kan kala macnaha ee wareer dooniyay new nimankaas gaalnimadu macnaha caddaangu anin marka abaara ka tirsan lama sane la shaqeeya jari markii macnaha gaalnimadu in caddaad iyo isku ku tabeen ma erlaya nimankaas hadda macnaha ani gaalnimada ha isku kubaano macnaha ee ulmaadaha kabiiranga war biifade walaahi weli bukol macnaha sad eed ee i eed ee indhoayti alxamdulilah haddana macnaha ee wadankeerug walma oo halawsan ma mahadsinyin allah fadligii waxaa bilihii u dambeeyey xarkaha goostay askarta taa'ibiinta ee soo faaruujinaya sufuufta gaalada iyagoo ka faa'iidaysanaya baaqyada hoggaanka mujaahidiinta iyo odayaasha dhaqanka islaamiga ah mahadsanida walaalka cabdiqani maleeshiyaadka ridada puntland ayaa si bareera qof shacbaha ugu dilay magaalada garowe ee xarunta maamulka shahadararka puntland iyadoona falkaasi si adag ay uga hadleen ehelka qofka la dilay marwaan maxamed ayaa tafaatiisha warkan haya waa dhacdo naxdin leh oo qayb ka ah falalka guraacan iyo tacdiyaadka kala duwan ay maalin walba ku kacayaan maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ah kuwaasoo had iyo jeer si aan kala sooc lahayn u gumaada bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay ka aramiyaan magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal waxaa qof shacab ah si bareer ah ugu toogtay maleeshiyaadka ridada puntland iyadoona qofkan shacabka ah ay dileen murtadiinta uu ahaa darawal mootobajaaj oo gudaha garowe uga shaqaysan jiray mootabajaaja ehnada darawalka mootobajaaj ee la dilay ayaa ka hadlay dilka loo geystay wiilkooda iyo sida uu dhacay dilkaasi waxay sheegeen in wiilkooda ay dileen maleeshiyaadka ridada puntland islamarkaana madaxa maamulkaasi ay hanjabaad kala kulmeen dilka kadib iyagoo sidoo kale sheegay inaysan duugeyn ilaa ay ka helaan askarigii dilka geystay nimankii askartaha ee gaadhiga naga qaaday baa xabad nagu furay hadday xabad nagu fureen wiilkii way ku dhacday wuu dhintay haddii ay ku dhacday madaxaanan kor qabannay wax hadala muunan noo celinin wuu ashahaatay bas laa ilaaha ila allahu maxamed rasuula keliya buu yidhi ilaahay baa u hagaajiyey goortuu ashahaateen qabannay n taliyihii nooyid baan ka wari taliya wakaa waa dishay walaalkay adaa dilay bilaash baad ku dishay askartiisii gaadhigii bay ka soo daateen waxay igu dhaheen shan baannu idin duldhigaynaa ka duldhaqaaqa meydka noo ooyaya meydkii bay naga duldhaqaajiyeen waxay noo naxaan ama ay noo naxarisaan joojiye idinkaan idinku darinaa bayna dhaheen ciidankii askartaa howlgelayay amarka ay siiyeen bay qaateen halka ay fadhiyeen baa lagu dilay qof amar qaatayna waxaa weeyaan sharci dhigaya in la dilo weli caalamka lagumaan arag markaa keliya waxaan hadalkayga ku soo koobayaa annagu dulmanayaal baannu nahay dulmigaas caalamkao dhan waa og yahay gaar ahaan maamulka puntland hadday shacab tahay hadday madax tahay hadday mijo tahay waana lagu eegtay dulmigaas gef aannu gallay oo nalaga jarayo oo dulmigaana loogu eeganhayna ma garanayno hal shacabaanna soo gaadhin oon na odhannin war allaha idiin naxariisto iska aasta samra haddii dhallinyarada garowe ku nool hadday soo baxdo oy dhahdo walaalayaalow meydkaas waxba idiin qaban maaya iska aaso iska samra waxtar bay noo ahaan lahayd talaagadaas baannu usoo kiraysannay talaagadaa maanta wuxuu marayaa maalintii lixaad ayuu marayaa meydkaas intuu halkaa ku jiro afar iyo labaatankii saac lacag waxaa ku baxaysa laba boqol iyo afartan yaa ku baxaysa shidaalkii annagaasu qabna dirawalka wada annagaa qabna annagu meydka annagaa cadaalad baan rabnaa in nala mariyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa shaqo maalmeed ka dhigtay dilka dhaawaca kufsiga dhaca iyo xariga ay kula dhaqaaqayaan dadka shacabka ah mahadsanid marwaan ugu dambayntii hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada hiiraan ayaa bogaadiyey weerarkii lagu xasuuqay cadowga allaha ee ka dhacay degmada celleer ee wilaayada islaamiga galgaduud yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan haya kulankani oo ahaa mid wadatashi ah una dhexeeyey hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka bulshada ku dhaqan wilaayada hiiraan ayaa ka dhacay deegaanka biyaneef ee dhaca duleedka degmada bulaburde ee wilaayada hiiraan kulankani ayaa ahaa mid bogaadin ah oo lagu bogaadinayay weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay degmada ceeldheer ee bariga wilaayada galgaduud iyadoona kulanka hambalyo loogu diray ciidamada mujaahidiinta qabaa'ilka ansaarta ah ee ku dhaqan wilaayada galgaduud ugu horreyntii ogaaska guud ee beesha gaaljecel ogaas xuseen ogaas cabdulaahi ogaas maxamed oo kulanka ka hadlay ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray ciidamada mujaahidiinta ilaha mahad iskale noo jibiyey cadowgiisa dhagartii iyo maleegii uu waday sannada uu soo waday maanta fashilkeeda iyo gabagabadeedana joojiyey annagoo ah dhaqanka islaamiga ah guud ahaan gaar ahaan ka tirsan walaayada hiiraan waxaan halkan hambalya iyo bogaadin kaga diraynaa mujaahidiinta uga sarray hogaankooda waxaan leenahay wax meesha ka dhacay waa ilaaha ku mahadsan cadowgii alla wuu ku baaba'ay dhagar iyo maleeg waxay wadeena ilaha ku fashiliyey alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaha ku mahadsan sidoo kale waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa qabaa'ilka ansaarta ah ee degan galguduud ee kaalintoodii kasoo dhalaalay ilaahay tabaaraka watacaala ha aqbalo garab istaagiinni annagana insha allahu taala waa idin soo ducaynaynaa halkaana idinka soo hambalyaynaynaa gaalada iyo gaal raacna waxaan leenahay leer midda ka dhacday ee hadda u dambeysay waa casharo idiin socdo oo maalinba meel soo marayey nihaayadana maanta waad u jeedaan intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha noqobada wilaayada hiiraan nabadoon macalin yuusuf macalin cabdi muuse iyo nabadoon maxamed sheekh yuusuf oo ka mid ah golaha noqobada wilaayada hiiraan anoo ku hadlaya afka noqbada islaamiga ee wilaayada hiiraan waxaan halkan ka bogaadinayaa ee dagaalkii ka dhacay ceeldheer oo ilaahay subxaanahu watacaala cadowgiisa soo duuli lagu xasuuqay taariikh ba'an ummadaha ay dib u akhriso doonaan ka dhacday waxaan leeyahay mujaahidiinta ilaahay subxaanahu watacaala oo guusha raaciyey intii ku shahiiday meesha ilaahay subxaanahu watacaala jannatulfirdowsi ma'waahum allah ka dhiga gaalada meesha ku xasuuqantayna waxaan leeyahay ma'wigiina waa jahanamo waxaa lakanoon halkan ka hambalyaynayaa beelaha tega gobolka galgaduud oo ansaarnimadeeda in ay tahay mid taariikhi ah beelaha kale ee soomaaliyana waxaan leeyahay beelahaasi waxay idinkaga mudan yihiin dayasho waxaa lakano halkan ka hambalyaynayaa mujaahidiinta guushaas ilaahay subxaana watacaala oo gacmahooda makaniyey cadowga uu ku xasuuqay ilaahay ramyigiinna ha toosiyo ra'yigiinnana allah toosiyo cadowgana insha allahu tacaala gacmihiinna ilaahay ha ku xasuuqo waxaan isbogaadinaynaa dagaalkii shalay ugu dambeeyey ka dhacay degmada ceeldheer galgaduud runtii waxaan soo koobi karna maaha ama aan halkaan soo bandhigi karno farxadda annaga jirhkayna iyo qalbigayna ku jirto iyo bogaadinta aan bogaadinayna mujaahidiinta ka qayb qaatay ficil iyo qowl intii uu qayb qaadatayba waa bogaadinaynaa raggii meeshaas ku shahiidina shahaadada allah ka aqbalo walaalihii dhaawaca ku gaareen dhaawacooda allah bogsiiyo cadowgii ilaahayna oo shalay la naafeeyey naf iyo maalba la naafeeyey waxaa leenaha allah u siyaadiyo galguduud waxay noqotay qabuuraha murtadiinta iyo qhaniimooyinka laga hela makaan ayay u noqotay aad baan u bogaadinayna waa soo dhowaynaynaa tan iyo markii uu dhacay weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay degmada ceeldheer ee bariga wilaayada galgaduud waxaa isa soo taraya hambalyo iyo bogaadin isdabajoog ah oo ka imaanaysa bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadkii islaamiga waad mahadsantahay yaasir walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo oo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warkii xigayaa inoo madla insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu